ismaaciil waxaa la soo gaaray waa maalin axada
axad wax kale leedahay casho axad wax gaaray leedaho barnaamijay dhalinyaradu si weyn u sugta inkastoo barnaamijku guud ahaan uu dhalinyaro yahay haddana sheeko gobaad layidhaahdaa toddobaadkan muddooyinkanba dadka aada u haysata oo maalinba uu qof soo gelaya oo jawaabo laga soo bixinaya oo toddobaadkanna ay raggii waaweynaa waa iska dhalinyaro cuslaatay dhalinyarada cuslaatay kusoo biireen ay leeyihiin gobaad yaa naga xiga waxaa sugaya mad garane inta caash kusoo biirayso
balse silada xoogaha yaro socoto laakiin anigu waxaan sheekada markii hore saad dhinaca hore dhegeystayaasha ugu soo sheegtoo kale odayaashii baad aad afka ugu gudaysay waa garta maya dhalinyaro badan baa isxijinaysay gobaad haye marka dhalinyaradii wa odayaasha waxaas u adkaysan waaye dhiiggaa kacay adigu ma odayaasha la jirtaa marka
waxaan isleeyahay odayaashu waxa ay ka hadlayaan waa gar
haye waa tahay barnaamijkaasi ismaaciil xuseen farajar oo studio la fadhiya sidaad maqlaysaan oo suuka ay soo dabariday hana la socodsiiyo
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka waxaana toddobaadkan aad ku maqli doontaan sheekooyin kala duwan oo xiise leh marka horese aan ku bilowno sheekadeennii taxanaha ahayd ee gobaad cashay adiga iyo dhegaystayaashaba waxaa toddobaadkii hore isugu keen dambaysay sheekada oo meel xiise leh inoo maraysa gobaad oo soo gabayday iyo gacan haadis uga yimi geesta iyo bakistaan haddaba toddobaadkanna waxaa farriini ka timi guriceel waxayna leedahay qoladiinnaas bakistaan ka gacan haadinaysa waa idinka iyo yeelkadiin ee gobaad ha ku soo lugo'ina dhinaca kalena wuxuu hal abuurka da'da yar ee ibraahim cumar seef dheere uu leeyahay horta inantii soo gabayday ma gobaadbaa wuxuuna hordhigayaa su'aalo badan inta gabayga tirisiyo hal abuurka gebigiis marka hore salaan guud iga hoya gaclow marka xigana geeraar gefka doorinayiyo gurac laga ilaalshaan eega soo gudbinayaa gabayguna sidiisaba gaafaysu weeyuu waxa galay kalkaygii waana gola fagaaraa ninkastaa garaadkiis ha ka sheego goobtee noo golaya heelada tixda gogoldhigeediyo aan ka gudba araartoo balanduladasii galo waa su'aalo gaabane geelgees ma leeyahay garanuug ma aribaa fiidmeer ma gamadaa gorayadu mahaad baa geedsaarku keligiis miyuu goob ka baxayaa shaah miyuu gasin yahay xawdkuna ma gamas baa sixun miyuu haraad goyn eedweyn qofkii galay afgobaadsi mooye runta gelin ma sheegaa afartaa gorfeeyaye waan kasii gudbayaa bakistaan gunteedii ninka galabta joogay haatina ayaa gacantoo gabadhii u yeeroo gobannimada sheegtow gayigiisa keenacay hadduu geeska aasiya guryo uu ku leeyahay ama gariigga joogaba waa geedya diirtii waxaan uga gol leeyahay ninkii dooraha gare inantii gobaaday qof kastaahi goobtaan geestii u raajoo goorahaan la weysnaa goobay qabata ruuxu garangebigeenba weynaye gabantii hadlaysaay bal gobaad miyaad tahay gobolkeed ku sugan tahay ma gafaha agtiisiyo miyaad goob xun joogtaa mise guri ilwaad laagugal wacani kuu taal gabaygaad samaysiyo gartay hadalladaadoo gees walbaba u eego afgobaadsi ila noqoy shaki baa igalayoo ku su'aalay galabtee geerarkaadii berigii gabaryahay madigashaa inuu gabadaraaddaa uga go'ay gasiinkii gobaaday ma moog tahay dadka gabal siduu yidhi gebigeed haweenkuba dhagarta ma gaboobaan goor hore yarkii aad cidla ugaga guurto oo gaalada dhulkeediiyo gariig aad ka aadoo isna gocosho awgeed gama ii ka saahiday mar labaad gobaaday adigan gabyaayee gabankii miyaad tiri waa hagaaga gabar yahay sida qur-aan ku garanaa gobaad daacad inaad tahay waa adoo galbeed iyo gaalada dhulkeed naca hadda soo gudoomo geyigii yimaado guriceel iyo hadaftumo saylac goonyaheediyo goobihii dalxiiskiyo ceerigaabo iyo eyl ama sheekhya gebiley gabar yahay lagaa helo haddii kale gobaadey yaxya waa ningeesiya dabin haddaad ku goobtiyo god haddaad qodayso ha soo galo isleedahay garashuu ka leeyahay waynu uga fadhinaa balgobaad haddayba maqasho ereyadan inay ka soo jawaabto iyo in kale bilowgii silsiladani waxay ku iba furantay yaxye yeebaash oo hargeysa ku nool oo bilaabay silsiladan oo ka hadlayey gabadh uu jacayl ka dhexeeyey oo uu si lama filaana ugu arkay baraha isgaadhsiinta bulshada iyada oo la leeyahay oday qurbaha ka yimi ayaa u soo geed fadhiistay gobaadna arrintaasi way salugtay sida ay sheegtay kadibna odaygaas way ka carartay faarax maxamuud buurmadow oo ku nool dalkan maraykanka ayaa yaxya yeebaash u jawaabaya oo leh yaxyow odayaasha maxaa lagaa siiya dhallinyaraa u badnayd dadkii ka qayb galay nin yaxya la yidhaahdo hargeyso joogaa oo bilaabay baan u malaynayaa sidan anigu sheekada u fahmay xoogaa wuxuu ku qalluucinayay odayaasha dibadda dibadaha ka yimaado qurbaha ee gabdhaha yaryar ee inamadu eeganayaan guursada aniguun halkaan ku tuuranayaa waxa weeye anoo ka xunidaano oday inaan dhallinyaradii dhex galo war odayaasha tan dibadaha jooga intaa waa la eedeeya waxala haddaa gabdhay naga guursadeeno shaqooyinkiibay naga qaadeen marka su-aasheedu waxa weeye ilaa iyo xataa yoon baa la odhan jiray weligeed hablaha dee marba ninkii ama ha geel badnaado ama xoolo ha lahaado ama sacuudiga ha ka yimaado ama hargeysa iyo burciyo meel kaleba ha joogee jeebkiisu ha ladnaado bal waxaana dhalinyaradan maxaa tusay odayaasha dibadaha ka yimid waxaan ku alqabsanayaa ninka sheekada bilaabay dhalinyarada ah layado yaxya oo aada u gabayo wanaagsan gabayo hore uu tiriyana aan arkay waxaan leeyahay yaxyow gabayadaadii gocashada xanuunka leh jacaylkii guhaad iyo gobaad adabgalkeedii garnaqsiga kalgacalka iyo godob uu rag kale galay gotembeeg nin joogi iyo geniyada nin haystaa gariig nooga yimi iyo hablihii bar guursaday dhallinyaro iskuratayna inta ay gadoodeen geeraara tiriyeen ka gartamay wixii dhacay ninbe gees u laadiyo gumuc iyo rasaas ride haddii xaalku giigsamo garcaddaa ka taliyee gaashaanka aan dhigo oo jilibka gaabsado taariikhda guunka dib haddaan u sii guro kololada haweenkee qurux gaaru hanatee geyigay ku nooshahay garcadaaga odaygiiyo wiil gaambinaya guntiga u adkaystaan inay gololadaas wacan gurigooda geystaan garalee guhaadow markii gola fadhiisiga ninba guunyaduu dhaqay goolaafta muujee geel iyo gamaan adhi iyo dibida geyska leh gurtida garwaxsaday gabanadu u keenaan gobay gobannimoy dhaha halkii guur ahaan jiray godob looma aashee gebagebadu waa taas waa garasho waayeel tii guniya baareeg garalee guhaadow haddaan xaalka sii galo haddii garasho caashaqa gabdho loogu bixin jiray cilmi baan god aakhiro gunta loogu tuureen ka baldhacay habeenkii ciid lagu gebsiiyeen godob looma aashee gar qalloocan anigoon guudkaaga saarayn geel iyo gamaan faras haddii aadan goyn karin cidlo lagama guuxee guntigaa la xaytaa ka baldhiciyo waabaa geniyada la raadshaa adoo gogol fadhiisiga dhigi kara gabaatiga ayaa gacalka reerkiyo gobaad geesigii dhalay loo golo fadhiistaa waa hagaag aad uu mahadsan yahay faarax maxamuud buurmadow dabcan odayaashii way hadleen dooddoodiina way dhiibteen laakiin dhallinyaradii odayaasha daandaansaday ayaa laga doonayaa in ay dooddooda difaacaan haatanna waxaynu u gelaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka dabcan dhallinyaradu waxay leeyihiin hibooyin kala duwan oo ay jecel yihiin in ay soo bandhigaan in badan waxaynu muuqbaahiyayaasha ka aragnaa marka aynu daawanayno tusaalahaan dhinaca ciyaaraha oo kale qalab loo isticmaalo kala beddelka ciyaaraha haddaba ka warran wiil ku nool magaalada laascaanood oo aan weligii qalabkaas arkin inta uu fadhiisto in uu hindiso ama uu hirgeliyo qalab u eg qalabkaas oo kale waa arrin cajiiba dabcan tolo wiilkaasi iskuul ma galay maxaa ku kalifay inuu sameeyo yaa ka caawiyey qodobadaas iyo qaybo kaleba waxaynu ku fahmi doonaa warbixinta soo socota wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan noo soo diray waa wiil dhallinyaro oo ku nool magaalada laascaanood oo lagu magacaabo cabdiqaadir maxamed jaamac ayaa sameeyey qalabka ciyaaryahanada lagu kala bedelo xilliga ay garoomada ku jiraan cabdiqaadir ayaa waxa uu soo bandhigay tiraba dhowr qalab oo kala duwan isagoona dhowaan ku soo bandhigay garoonka cabdi bila cabdi qalab casriya oo kii hore ka wanaagsan oo uu sameeyey qalabkan ayaa wuxuu yahay kuwa ciyaaryahanada loogu yeedho marka la doonaya in garoonka laga saaro ama beddel ay sameeyaan maamulka ciyaaraha waxauna qalabkani awood u yeelanayaa in hal mar uu wada yeedho laba ciyaartooy oo laba lambar oo kala duwan sida taa maalin kastoo dhallinyaradu ciyaar leeyihiin waanuu yimaadaa oo waa la isticmaalaa si tabaruca weliba aan ugu nimaadnay oo ay u isticmaalaan marka maasha allah haddaan ka hadlo qalabkan laga sameeyey waxaasna waxa weeyaan dee kolley gulubada dee meesha ka muuqda ad arkaysaan ifaye iyo iyo kayboodhka ah isna iswiijiyayaal laga daarayo lamarada sida dee kaybodhada caadiga dee iswiij u ah waxaa sidoo kale kayboodhka iyo shaanshada udhexeeya sagxaddii lamarada kala hagaysay oo iyaduna ah alaab aan isu keenkeenay oo wakti fara badan igaga baxayo oo aan in badan gacanta ku hayo iyaduna lamarada kala hagaysa oo kayboodhkan lambaradu soo shidaya iyo iyo shaanshada ay u dhexaysaay oo u kala turjumaysaa waxaan rabaa cabdiqaadir qofka ku dhegaysanaya inaad shay kasta magaciisa siduu ugu xidhmo qaabka uu yahay tusaale ahaan waxaad dabka siinaya marka hore meeshaad ka keentay siday ahaayeen
runtii horta waxaa dabka siinaya haddaan ku bilaabo waxa weeyaan xajaaradan caadiga aan rikoordhada ku dhegaysano oo sideed midha baa lagu isticmaalaa runtii mar lagu isticmaali jiray baytari weynna way jirtay laakiinse alxamdulilah waa kasoo gudubnay oo xajaar baan hadda lagu isticmaalaa xajaartaas oo sideed midh ka kooban bogos yar baa loo sameeyey bogoskaas xajaarta lagu ridayaa sida xajaarada kale bogoska lagu ridaa lagu ridayaa labada waair baa kasoo baxayo muraayadday soo gelayaan markay soo galaanba muraayadana waxaa markay soo galaanna maskaxday toos u aadayaan labada waair maskaxda markay toos u aadaanna swiijiskana waairaha ka tegayo maskaxday toos u aadayaan maskaxda sagxadaana iyadana waxaa kasii tegaya wayro oo disbaleyga toos u aadayaan marka wax kastoo keyboardka laga soo amro maskaxday soo marayaan maskaxda markay soo maraanna waxay u gudbinaysaa disbaleyga disbaleyga oo kala nashqadaysan oo lakala habeeyey baa baabaxaya oo soo bandhigaya maxay ka samaysan yihiin kuwaas oo kale marka bayteriga laga yimaado xarkuub soo qaadaan inta kale maxay ka samaysan tahay sagxadda maskaxda waxay ka samaysan tahay alaabo fara badan oo sida dee kuwa rikoordhada waxa ku dhex jira oo kale iyo wax dabka kala habaynayo kala maamulayo lamarada aan tobanka lamar waxa kala hagaya baa ku jira oo aan mid mid u gudbinayn oo ka ilaalinaya wixii irorana wuu sheegayaa sidoo kale waxaa gudaha ku jira fiyuus haddii wax shoor ama disbaleyga uu dab khalada ka soo noqdo fiyuus isna go-ayo gudaha ku jiraa jira oo sida baabuurta fiyuusyada aan ka hindisay oo baabuurta marka uu kaa go-o shoor yar ku kaco fiyuuska sida u go-o baa isna ku jira fiyuus yar oo u go-ayo haddii irar dhaco markaasuu dabadna go-ayaa dabadna waad furaysaa irarkii baad raadinaysaa markaad hesho bad fiyuuskiina fiyuus cusub gelinaysaa dabadna dib baad u daaraysaa laambadaha maxaad ka samaysay laambadahu dukaankan kasoo iibsaday oo waa laambadaha dee caadiga ah baabuurta wajahadaha lagaga xidho oo lagu dhedhejiyey meesha oo sharaxaadaha waaraa iyagana ka baxayo waxay toos u aadayaan sagxadda aan kuu sheegay
samaynta waxaan iyaa kaa caawiyey adigu
aduu waxaasoo dhan adigu tijaabooyinkaasoo dhan anaa isu soo qabay dee dadku waxay moodayeen wax iska maha yacni oo haddii xataa ad kaa caawin lahayd waxaa la moodayaa waxaan dee laba samayn karnin oo aan suurtagal ahayn marka anaa iskaga carooday halkaa kusoo gaadhay marka markaad samaynaysay oo kale tijaabooyin kala duwan baad samaysay meel aad u tagtay inaad barato farsamadan miyuu jirtaa institutionkana meel lagu isticmaalayo iskuol loomaan gelin meel lagu isticmaalayana ma arag tan aan sameeyey baa iigu horreysa o aan arkay markaad ka aragtay marka aad markaad hindistay aad tidhaa waxaasoo kale samaysay taa aan ciyaaraha ka aragna mooyaane laakiinse wax mid caadi oo aan hor yimi oo aan ka wax ka eegay ama ka qiyaasay ma jirto
barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a dadka ku dhegeysanayao kale maxaad jeclaan lahayd maadaama aad aada u daayar tahay qalabkan adigu aad samaysay ciyaartooyga lagu kala bedelayo
runtii waxaan jeclaan lahaa haddii inaan macnaha dadkan qorba joogtahay gobolka u dhashay inaan macnaha ku dhiirigeliyo in inaan ku dhiirigeliyo inay gobolkoodii iyo dhallinyaradoodii iyo soo taageeraan horumarka gobolkana ka qayb qaataan sidoo kale isboortigana la taageero kolley garoonkii laascanood baan hadeer taagannahay dibhabeen badan buu u baahan yahay aad buu dibhabeen ugu baahan yahay isboortiga laftigoodii waxay u baahan yihiin taageero in wax la taro ama garamadaha loosoo dhiibo ama kobabaha loo qabto dhallinyarada iyagu sida weyn u ciyaaro kubadda ayaa si weyn u soo dhoweeyey cabdiqaadir iyo farsamadan uu kusoo kordhiyey waxayna sheegeen inay dhibaato ku ahayd marka maamulka ciyaaruhu ay doonayaan inay ciyaaryahana kala bedelaan oo awal loo foodhin jiray haatanna lambarka loo taago marka hore waxaan u arkaynay nin de macnaha iska wax kala wada laakiinse markii aanu aragnay inuu garoonku noolu yimi uu lambar kasta daari karo oo loodhanaya mar maanta koob iyo toban baa garoon ku jira waxaa soo gelaya labaatan koob iyo tobanka wuxuu daaraya casaan buu daaraya reer buu daaraya ka soo gelayana uu daarayo lambar kale oo huruuda cagaara marka taas waxaad dareemi kartaa nin maanta maskaxdaas qof keeni kara oo dhallinyarada inay ku yar tahay weliba soomaaliya marka la eego waxaa marka hore dhibaato nagu ahayd in ninka marka la bedelayo laba saac magaciisa loo yeero uu maqriba waayo ama albitrum laakiin markii bedelka la istaajo isla markiiba uu taago isla daqadiiba garoonka laakiin mar hore waxaa dhici jirtay in hebel loo yeero waqtigu dhaco la dhaho kee ka adiga miyaa mee kaa shishe la dhaho laakiin haddana uu dareemayo qofka marka la bedelayo cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
haddii aad dhegaystayaal jeceshihin inaad barnaamijkan ka qayb qaadataan fadlan ha moogaanina inaad farriimihiinna noogu soo dirtaan ciwaanka la'aanta afka soomaaliga ee somaali at v o a news dot com haddii aad jeceshahay in aad dib u dhegaysato shan barnaamij oo hore oo baxay oo ka hadlayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali dot com adiga oo booqanaya qaybta loogu talagalay barnaamijyada kana dhex xulanaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka intaasna waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta sidoo kalena qaybta silsiladda gobaad waxaad toddobaad walba ku dhegaysataan barnaamijka caweyska washington tan iyo intaynu barnaamij kan la mida ku kulmayno toddobaadka soo socdana waxaan idinkaga tegaynaa sidaasio kulanti dambe oo xiise leh
aad baad umahadsan tahay ismaaciil ismaaciilow barnaamijkan oad ku dhex jirtaa intaas gabayaa dushaada laiskugu tuutuuraa marka intoo dhan aday kugu soo dhacaan maad mid sii raacisid dhinacaagana maad ku dhex darsatid
dee waa lagu kala wanaagsan ay yahay taa miyaynaan ka ballamin oo aan dooro ninkay soo yar kullaadaan haddii hablaha aada loo magaranaysaa maago markuu dhiiggu noo kaco aan ficlin weyna ha baan baan haddii haddaan wax kala waayana waxaan ku dhufanaya brambur waa gartay weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a hees dabacsan oon filaynaad si weyn uga heli doontaan ayaa inoo soo socoto qudheeda sheeko u baahan ismaaciil